إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka madaxdiisii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgal gaar ah ka fuliyey magaalada muqdisho dowladda federaalk ayaa maanta guryaha ku dumisay qoysas muddo shan sano ah ku noolaa xero kalluunka ee magaalada muqdisho dowladda madagaskar ayaa sheegtay inay kordheen dadkii soomaalida ahaa ee doonyo ay saarnaayeen kula degtay xeebaha badweynta hindiya maamulka e c c khaatumo la baxay ayaa beeniyey in ciidankiisu boobeen raashin ay lahayd hay-adda w f b dowladda federaalk ayaa xayiiraad xagga safarka ah soo rogtay mid ka mid a guddoomiyayaasha degmooyinka ku yaala magaalada muqdisho maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ah shabeellaha hoose ayaa dooru u qabtay ku dhowaad konton macalimiin ah oo wax ka dhiga xarumaha waxbarasho ee ku yaala deegaanka kunyabarow ee wilaayada shabeellaha hoose qaar ka mid ah bulshada soomaaliyeed ayaa si adag kaga horyimid sarkaal shisheeye oo uu xasan sheekh ugu magacdaray xero ciidan oo ku taala muqdisho kanaalka alkataib al akhbaariya ayaa soo saaray muuqaal ku saabsan mashruuca qaybinta sakada xoolaha hijri oo laga qaybiyey degmada buqa ee wilaayada islaamiga hiiraan آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada dhegeystayaal warkan oo faahfaahsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgal gaar ah ka fuliyey magaalada muqdisho ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee howlgal gaar ah waxay ka fuliyeen magaalada muqdisho gaar ahaan xaafidda daarsalaam weerarkan ayaa waxaa lagu dhaawacay nin lagu magacaabi jiray guure maxamed xirsi oo ah gudoomiyaha arrimaha bulshada ee maamulka dowladda federaalk ugu magacaaban xaafadda daarusalaam ee magaalada muqdisho waxaana laga soo furtay ninkani gaari nuuca baraadaha ah dowladda federaalk ayaa maanta guryaha ku dumisay qoysas muddo sannada ah ku noolaa xero kalluunka ee magaalada muqdisho ciidamo badan oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa saakii aroortii ku kalahay xero kalluunka oo muddo soddon sano ah ay degnaayeen qoysas ciidamada dowladda federaalk ayaa burburiyey guryaha sidoo kalena waxay burburiyeen masaajidyo ku yaala xaafadda xero kalluunka ee degmada waaberi ee magaalada muqdisho ciidamada dowladda federaalk ayaa si xun oo argagax leh ula dhaqmay haweenka iyo carruurta iyagoo hurdaya ku qasbay inay isaga baxaan guryahooda waa kuwan qaar ka mid ah dadweynaha xere kalluunka oo cabasho ka muujiyey tillaabada ay qaaday dowladda federaalka iyadoona aysan wax digniin ah siinin dadka degan xere kalluunka meesha in nala imaado sagaal saac habeenimo meeshan waxaa ku yaalla goobo masaajida ilaahay in la dhaho qof bin aadan masaaki masaajidihii la wada aadi waayo sagaal saac habeenimo dadkeennan ay hurdi waayaan dumarkeen iyo carruurteennan ay gabsaarada ay saara waayaan ciidan cadibilooyin loo keeno wax ka xun ma lahan inaan walaalaha oo guri loogu soo galo nin ajnabi loogu soo galo oo aad nooca qaadi karin oo qoray ku isticmaalayo waryaa naga tag waryaa nayaa naga tag allah oo banaan qofkii loo oo qoorta in la qabto sida ay haraad qabaacmo banaan ku bax allah waryaa marka aad iyo aad ugu qoomeen saaka masaajidka xataa salaada ma aadin waajib waxay ugu noqotay inaan barxaddas ku tukanno waxaa arkaysiinna waa in la duduminayo indhihiina markhaatina ah marka masaajidka xataa waa la diiday marka war dowladda si u socoto ma aqaan cibaadadiina maa la haystaa ma aqaan yaa dadka haddii la barkay maxaa masaajidihii cibaadada ilaahay maxaa meeshmuu ku meesha hadduu ku yaallo waa goob ilaahay luu cibaadaysa maxaa marka koosgareeyey in masaajidihii la ceelitiro oo dadkii maatidana soxon lala dhaqmo waxaan ahay ninkii guryahaan dhisay xaafadda kalluumaysigu oo ayrboorka u dhow xaaskiisii ayaan ahay wuxuu ahaa agaasimaha kalluumaysiga mashruuca muxuu ahaa wuxuu ahaa yacnii danwadaagaha ninkii maamuli jiray buu ah lix iyo toban sano markii lacagtiisii mushaharkiisa laga qaadanayey wuxuu xaq u yeeshay guriga in lagu wareejiyo oo dowladdii maxamed siyaad bare ay ku wareejiso oo la yidhaahdo hadda kabacdi waxaa tahay guryahaagu gurigaagu wuxuu ka mid yahay guri guryaha shacabka ah sannad canshuura oo dowlo ayaa lagugu leeyahay xaq ayaa u yeelatay in lagugu wareejiyo isaga iyo dhowr iyo toban qof uu ku jiro wuxuu geeriyooday wakhtigii hadda karoonaha adiga shan sano meelahaas dhulka uu ku fadhiya xero kalluunka waxaa iibsaday xasan sheekh oo horey kaga farxashay dhul badan oo ku yaala muqdisho dowladda madagaskar ayaa sheegtay inay kordhiyeen dadkii soomaalida ahaa ee doonyo ay saarnaayeen kula degtay xeebaha badweynta hindiya warkani cali aadan ayaa inoo hayaa waxaa sii kordhay khasaaraha dhimisho ee ka dhashay doonyo ay saarnaayeen dad soomaali ah oo ku degtay xeebaha jasiiradda madagaskar dadkaas uu kusii jeeday jasiiradda mayoota ee dalka faransiiska dowladda madagaskar ayaa war ay soo saartay waxay ku sheegtay in tirada meydadka dadka soomaalida ah ee la xaqiijay inay ku dhinteen doonyaha la qallimay ay gaarayso shan iyo labaatan ruux ruux iyadoona ay jiraan dad weli la xanuunsan oo xaaladooda caafimaad ay liidato gudoomiyaha maamulka dekedaha ee dalka madakaskar ayaa sheegay in dadka lasoo badbaaday tiradooda ay gaarayso ugu yaraan afartan iyo sideed ruux kuwaas oo ay da-dooda u dhexayso toddoba iyo toban ilaa konton jir wasiirka arrimaha dibadda ee madakaskar ayaa sheegay inay weli socdaan baaritaanada lagu baadagoobayo waxaa dhaliyay dhimashada dadkan tirada badan ee soomaalida ah wuxuuna hay-adda qaabilsan arrimaha qaxootiga ee qaramada midoobay ka codsaday inay caawinaad lasoo gaarto waayihii ugu dambeeyey dhallinyarada soomaalida ah ayaa ku leeday badaha iyagoo doonaya inay gaaraan dalka yurub waxaana xilligan meelaha aadka loo aado ka mid ah jasiiradda mayoota ee dalka faransiiska taas oo xeebaha muqdisho u jirta masaafo dhan kun iyo lix boqolo kilomitir culimada soomaaliyeed iyo dadka waxgaradka ah ayaa dhallinyarada ugu baaqay inaysan naftooda halligin dalkoodana ay ku qancaan oo ay ka difaacdaan shisheeyaha kusoo duulay ee boobaya dhaqaalaha iyo kheyraadka dalka maamulka a c c khaatumo la baxay ayaa beeniyey in ciidankiisu boobeen raashiin ay lahayd hay-adda w f b sida warkaani uu ku faahfaahinayo cabduqaaliq macalin cabdiweli hay-adda w f b ayaa maamulka la magacbaxay s a c khaatumo ku eedeysay in ay dhaceen raashiin ay halkaasi geysay hay-adda gudoomiyaha maamulkaas ugu magacaaban gobolka ceen oo lagu magacaabo cumar xaaji cabdi ayaa warbaahinta isagoo la hadlaya wuxuu sheegay in ciidamadooda aanay boobin raashin hay-addu leedahay isagoo sii hadlayay wuxuu sheegay in hay-adda w f b ay khalad ku dhacday oo ay deegaanadaas soo gelisay raashin iyadoo aan ku wargelin maamulka raashin deegaanka ka soo galay oo maamulka gobolka kan degmada iyo kan guud ee maamulka s c khaatumo uu war ka hayay ma jirin hay-adda w f na wax warbixin oo ay soo bixisay oo ay kusoo wargelisay inay maamulka inay soo gelin doonto raashin kasoo socda iyada marnaba ma jirin waxaanu ku warhelnay oo ogaanay raashin si dhuumaalaysiya kusoo galay deegaanka oo wax xoga oo laga hayay aanay jirin markii ay soo galeenna dowladdu waxay ka qaadatay waxyaabihii loo baahnaa sugidda amnigeeda iyo ka shaqaynteeda iyo soo badbaadinta wixii waxyeelada loo geystay laakiin waxaan dadweynaha u sheegaynaa iyo gobolka cayn iyo waxgaradka iyo bulshada deegaankuba wixii halkaa ka dhacay sababteeda inay lahayd w f b oo raashin dhuumaalaysiya deegaanka soo gelisay maamulka s a c khaatumo ayaa beeniyey boobka raashin loogu talagalay in bulshadaasi la siiyo iyadoona arrinkaas waxba kama jiraan ku tilmaamay hay-adaha ka shaqeeya meelaha ay ka taliyaan maamul goboleedyada ayaa mar weliba sidaan oo kale cabasho ka sheegta maamulka oo ay markaasi ka howlgalayaan waxaana ay ahayd saacadihii lasoo dhaafay askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ay xabadeeyeen hay-ado doonayay in ay bulshada ku dhaqan muqdisho ay u qeybiyaan raashin iyo agabyo kale dowladda federaalka ayaa xayiraad xaggii safarka ah kusoo rogtay mid ka mid ah guddoomiyaasha degmooyinka ku yaala magaalada muqdisho farxaan cali ayaa faahfaahinaya maxkamadda gobolka banaadir ee dowladda federaalk ayaa xayiraad xagga socdaalka ah kusoo rogtay cabdulaahi sheekh maxamed oo ah guddoomiyaha degmada kaxda war qoraal ah oo ka soo baxay maxkamadda ayaa taliyaha saldhigga booliska ee garoonka diyaaradaha muqdisho iyo hay-adda socdaalka ee dowladda federaalka lagu amray inay safarka ka xanibaan guddoomiyaha waxaa lagu eedeeyey inuu galay falal dembiyeedyo ay ka mid yihiin amar diido faafinta warar been abuur ah iyo dembiyo kale oo ku xusan warqadda ka soo baxday maxkamadda gobolka banaadir ee dowladda federaalka iyadoo waayadan dambe uu isa soo tarayo khilaafka siyaasadeed ee xergaha goostay oo u dhexeeya dowladda federaalka gudaheeda iyo maamulka la baxay jubbaland ayaa haddana dhanka kale waxaa sii xoogaysanaya xukuunada kala duwan ee ay ridayso maxkamadda gobolka banaadir shalay ayay ahayd mar sidaan oo kale xanibaad dhanka socdaalka ah ay saartay xasan firimbi oo ah xildhibaanada mucaaradka ka tirsan ee baarlamaanka dowladda federaalka maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga hirshabeellaha hoose ayaa dowro u qabtay ku dhowaad konton macalimiin ah oo wax ka dhiga xarumaha waxbarasho ee ku yaala deegaanka kunyabarow ee wilaayada shabeellaha hoose warbixintaani waxaa soo gudbinaya cabdifatax faarax diiriye dowra diini ah ayaa loo qabtay macalimiin wax ka dhiga dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee deegaanka kunyabarow ee shabeellaha hoose macalimiintan ayaa waxaa dowrada u qabtay maktabka waxbarasho ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab dowrada ayaana sababta loo qabtay ahayd in macalimku uu mas-uuliyadda macalinimo sideeda uga soo dhalaalo iskana geejiyo mas-uuliyadda lagu aaminay ee macalinimo iyagoo labalaabaya inay si hagarliya ay wax u baraan ardayda ay markaasi macalimiinta u yihiin tirada macalimiinta ee dowrada ka faa'iidaystay ayaana waxay tiradoodu ahayd afartan iyo lix macalin oo rag iyo dumarba leh kuwa oo muddada ay dowradu u socotay ku qaatay duruus kala duwan markii ay soo idlaatay dowladda ayaa waxaa macalimiinta loo qabtay xaflad ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin gobolka ka socda culimo salaadiin iyo qaybaha bulshada culimada ka soo qaybgashay xafladda kelimadahana ka jeediyey waxaa ka mid ahaa sheekh aadan sunneh sheekh cali katiin iyo sheekh abu muslim oo saddexdooduba ka mid ah culimada iyagoona halkaasi ka jeediyey kelimado isugu jira dardaarano iyo macallimku wuxuu xambaarsan yahay iyo halka uu baruhu u taagan yahay ardaygiisa dariiqaa marka la qaadayo oo cilmiga ah waa dariiq xisiya iyo mid macnawigooba isugu jira marka insha allahu tacaala macalimaadka iyo mucalimiinta dowladaan loo qabtay waxaan leenaha ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idinku anfaco cilmigii aad ku qaadateen dowladan oo culimmadu ay idin siiyeen cilmiga sidiisaba hadduusan cilmi naafica uusan lahayn uusan ahayn oo uusan ku anfacaynin fii hadihi dunya wa fi laakhira wuxuu noqonayaa madaradiisu inay badan tahay cilmigana wuxuu naafic ku noqon karaa inuu qofku uu ku camalfalo intii uu barta marka dowlaha diliga mafaatiix baa laysi siiyaa waxbaa laysku baraarujiya waa tadkiraw macallinkuna culimmadii nebilaahi maxamed ka dhexashay buu ka mid yahay alculamaau warahat alambiyaa ilaahay muxuu yidhi walaqad bacanaa fii kulli ummatin rasuula an icbudu llaha wajtanibu aaquut risaaladaada macallimow waa middaas ummadda in aad allaah aad ku xirto beerkooda gaballadoodii ayaad gacanta ku haysaa ilmihii baad haysaa marka risaalada ugu weyn aad gaarsiinayso waa risaaladii nebilahi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh aqrax furan baynu naqaanaa soomaaliya haddaynu ku cabbarno aftoolin baa laydhahaa aftoolinku waa meel laba cadow oo ishayaa ay ishor fadhiyaan marka gaal iyo islaam baa ishor fadhiya saqrigan tacliimtuna waa mid ka mida huquurta min huquuri aljihaad weliba aljihaad fii sabiili illaahi li'annoo jihaadku waa wasiilo tacliinta kitaabka iyo sunnada ee addoommada loogu tacbiidinaya allihii abuurtayna waa haayada loo socdo sidoo kale waxgaradkii iyo salaadiintii ka soo qaybgashay munaasabadda waxaa ka mid ahaa suldaanka beesha tunis suldaan maxamed cabdiqaadir suldaan maxamed mayow ahna afhayeenka nuuqabada gobolka kuwaa oo la dardaarmay macalimiintii dowladda loo soo xiray mar walbana waxa duulooyinkan loo soo celcelinaayo oo la isu baraarujinaayo waxa weeye waxaad gacanta ku haysaan beerkii la dhalay ayaad gacanta ku haysaan beerkaasaa laidinku aaminay inaad waxbartaan aad soo saartaan xaqiiqdii ilmaha yaryar waa la isku haystaa waxaa isku haysta annagoo muslimiinta iyo gaaladaa isku haysta ummadda hadda macalimiintan iyo wadaadada idinla hadlayay inta cimrigiinna uu jiro ayay wax soo baraayeen dad dowladii afarta maalmood aad qaadateen adinkana kuwa micnaha maxay meeshii aad joogteen ka sii dhaqaaqo oo horumar badan ilmihii iyo inta aad wax siinaysaan duruusta waxa u sii kordhiya allah idinkaga dhigo wixii la faa'iiday horumarkii la qaatay insha allahu wax bulshada iyo ardayda isbeddel horumar ah ku imaado ilaahay ha nooga dhigo marka dadaalkaas sidaas ha loo sii sameeyo markii ay soo idlaatay munaasabadda ayaa waxaan codbaahyaha la dhex maray barayaasha oo rag iyo dumarba leh kuwa oo iiga warbixiyey waxyaaba ay dowladu ku qaateen muddadii ay u socotay iyo waxaa loogu qabtay dowladan waxaan ku qaadanay dowladda waxyaabo tiro badan sida sabirka fiqul mucaamalaad iyo alkhilaas waxyaabo badan waxay noo socotay saddex beri maantana ikhtiitaamkii ahayd uguraha waxsalaamad calislaamiga alfurqaan waxaan ka mid ahaa maclumaadka ka qayb qaatay dowladda oo noo socotay saddex maalmood dowlaadka waxaa ku qaadan waxaa ka mid ahaa mawaadiic kala duwan waxaa ka mid ah maclumaadka oo dowladda la soo gabeeyey maanta ama saqri min suquur islaam aan ku aadanne aanuga baxay
insha allahu tacaala inaan shaqadeenna ku guulaysanno annagoo hadafkeennana uu yahay jiilka cusub inaan diinta ku barbaarinno iyo hawsha nooga aadan inaan gudunno allah subxaanahu wa tacaalaana aan ugu dhowaanno marka waxay noqonaysaa rajada aan rajaynay laba nooc wey mid allah subxaanahu wa tacaala inuu nooga raali noqdo jannadiisa aan ku gaarno midda kalena waxaa weeye inaan soo saalno jiil muslimiin ah oo caqiidadooda maaragta ay macnaha bad qabto bulshada iyo xubnaha dowlaadka loo qabto ayaana dalbada marar kala duwan in loo soo celceliyo si ay ugu noqoto aqoon kororsi qaar ka mid ah bulshada soomaaliyeed ayaa si adag kaga horyimid sarkaal shisheeye uu xasan sheekh ugu magacdaray xer ciidan oo ku taala muqdisho warbixinta warkani waxaa faahfaahinaya cabdalla mukhtaar bulshada ku nool magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa si adag uga horyimid magac bedelidda lagu sameeyey xirada jenaraal goorden taas oo hadda loogu magacdaray sarkaal dhibaato ba-an ku hayay dadka muslimiinta ah ee ku nool waddamada soomaaliya yemen suudaan iyo kuwo kale xasan sheekh oo ah madaxweynaha dowladda federaalka ayaa amar ku bixiyey in korneel shisheeye oo ummadda soomaaliyeed dhibaato u geystay amray in loogu magacdaro xiro ciidan oo ku taala magaalada muqdisho qaar ka mid ah dadweynaha caasimadda ayaa ka waramaya sida ay u arkaan magacaabista iyo magac kabedelidda xiro goordan arrinka aad tidhi in la gadanayo waddankii waaba cadyahayba sida saxdaaba haddii runta laga hadlo xasan gurguurte wax uu waddankan ku wado micnaha waxay u caddahayba in ajnabiya loo magacaabaa weeye xil taasaaba nasiib darraa run ahaantiina dhacdhaca sheegaysa wuu jira aniga ahaanteyda nambar kow in aan la soo dhowaysan ajnabiga ama aan laga dhigan ciidan ama aan laga dhigin siyaasiyiin ama aan laga dhigan xataa safaaradaha kuwa joogaba ani xataa waxaan sii dhaleecayna soomaaliya waxaa laga rabay in ay waddankooda safaaradaha jooga xataa inayna shaqaalaysiin oo maaragtay dhalinta maanta shaqala'aanta in la shaqaalaysiiyo caddaankiioo la shaqaalaysiinayo waaba khaladbo caddaankii in la shaqaalaysiiyo marka aad iyo aadaan u dhaleecayna in loo magacaabay buuq xooggan ayaa ka dhashay falkii ay ku dhawaaqday dowladda federaalka ee uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud dadka waxgaradka ah ayaa arrintani ku tilmaamay in xasan sheekh uu u sameeyey masaaliixdiisa gaarka ah maadaama imaaraadka mas-uuliyiin ciidan xiro goordan looga dilay waana mid lagu sasawayo dowladda imaaraadka carabta kanaalka alkataa'ib al akhbaariya ayaa soo saaray muuqaal ku saabsan mashruuca qaybinta sakada xoolaha oo laga qaybiyey degmada boga qable ee wilaayada islaamiga hiiraan mubaarak cumar ayaa ka waramaya
kanaalka wararka alkataa'ib ayaa baahiyey qaybta saddex iyo tobanaad ee muuqaalada taxanaha ee mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix muuqaalkan oo soconaya qadar shan daqiiqo iyo sakimo ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa sidii sanadkan sakada xoolaha loogu qeybiyey degmada buqa qable ee wilaaya islaamiya hiiraan filimkan ayaa waxaa ka soo muuqanaya xoole aad u fara badan oo uu maktabka diiwaanka sakawaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab siinayo fuqarada iyo masaakiinta degmadan inta aad ku guda jirto daabashada filimka waxay indhaha uga qabanayaan dadka la siinayo sakada xoolaha kuwaasi oo ka muuqata farxadiio reerayn iyagoona la siiyey xoolo isugu jira geel iyo ari qaar ka mid ah dadkii nasiib ku yeeshay in ay helaan geela ayaa ka soo muuqanaya filimka kuwaasi oo aad ugu faraxsan xoolihii la siiyey islamarkaana u mahad celiyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab
munaasabada oo dowlada sakaawaadka daraadeed leh waxa dhaafka lagu bixiyey oo u imaanay dadka wax la siina kamid ah anaga loo siiye hal guul ah imaka bixine jisa waxaa siiye aydallaakasi anagana waxay leesiiy barakaan la iga dhigo oo kumaasi yihiin asalaamu calaykum waraxmatullah bismillahi raxmaan raxiim anigoo cumar shaax bakor boqolis magaalada boqorqoble maanta waxaa la qaybinayahayaa geela oo sakada waxaan ka helay hal geelle waana kumaasi yihiin
markan filimka waxaa ka soo muuqanaya qaar ka mid a dadkii la siiyey ariga iyagoona la siiyey labaatan shan neef oo ari ah halka kuwo kalena la siiyey shan neef oo ari ah kuwaasi oo dhammaantood u mahad celiyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dadkii la baxay sakada maxamed cabdullah cismaan aliira alxamdulilaahi waa xoolaan olusi labaatan shan neef aan olusi degmada buqa qablaan alxamdulilaahi aliwusi walaayada khayr allah siiye markii xoolaha soo bixine alxamdulillah allah ha barakee wixii isku soo bixiye sadaqo waaye allah u barakee xoliis ku bixin allah u barakee ninkii sadaqaysa sadaqadiisa ilaahay kama haabi khayr allah sii walaayadana kor allah ka dhigi gaalada allah jibi magacayga waa maxamed xasan yaasow joogo buqa qabla walaayada waxay i siisay shan neef oo ari ah walaayadayanu ducaynaa gaaladana allaha jibi muuqaaladan ayaa ah kuwa taxane ah waxaana horey loo baahiyey ilaa laba iyo toban muuqaal oo lagu soo bandhigayo mashruuca qaybaynta sekada xoolaha nool ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix kuwaasi oo laga qaybiyey deegaanada degmooyinka dhac wilaayaadka islaamiga ee imaamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab guud ahaan warkii alfurqaan waa nageynta